asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaad kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadhe waana xubinta murtada maanta ee haddii eebayd mahayo dhinacyada badan taabanaysa taasoo ah midaynu iskula dhuuxno ama aynu iskula eegno howlaha farada badan ee haddii eebayd mahayo ina khuseeya nolol ahaan iyo taariikh ahaanba intaas waxaa sii dheer haddii eebayd mahayo xubinta murtida maantu waa xubin uun kolba taariikh hor leh iyo kolba sheeko hor leh oo digniin nolosha u ah waa ciddii fahantaa inaad fahantaa ka horraysa xubin kastoo laga sheekay ama mahmaa kastoo la sheego walow ay marxalad iyo kala leedahay macno iyo murti intaba haddana mid walba qayb faa'iide ah ayaa ku jirta oo dareenka iyo maskaxda ama fahanka nolosha dhista ayaa ka mid a sababtoo ah murtiyahanadii hore iyo dadkii wax dhihi jiray diiwaanyahanadii iyo xigmadyahanadu soomaalidu iyaga ayaa ahaa buugaagta wax lagu qoro iyaga ayaa ahaa taariikhda iyaga ayaa ahaa sugaanta iyaga ayaa ahaa fahanka taas ayaynu inaguna higsannaa waana mid aad iyo aad nolosha soomaalida muhiim u ah inaad horay ahaan iyo dib ahaanba wax uga ogaato xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idabka eebe oo la yidhi ama aan dabagelaynaa waxaa jiray qolo heerguuraa ah oo hawl necba waa heergura waanay hawl necab yihiin saad ogtihiinna nolosha heerguraaguna waa nolol aad iyo aad u adag maadaama nolosha heerguraagu ay nolol adag tahay dee heerguraa maba noqon karo qofka hawl adag hawl necab oo ruuxa xoog juluulka la dhaho ama hawsha necabi haddii uu damco inuu maaragtay uu heerguraa noqdo dee taas isma keenayso nolosha caydhinaysa isagoo soo cararay baad arkaysaa saas darteed bay u badan tahay dadka reer magaalka ee magaalooyinka imaaday ama ugu horreeye ugu horreeyey magaalooyinka soo galay inay ahaayeen kuwa maaragtay hawl nacab kaba soo qaadba aniga lafahayga idan la hadlahaya waxba la iima dirsan jirin xoolamudadir baan ahaa oo maaragtay markii aan baadiyaha ahaa ama xilligii aniga kuwa ila da-du ay xoolaha raaci jireen waxaa laga yaaba inaan xoolamudadir ahaa waa macquul haddii eebayd mahayo marka xubintu waxaa weeye marka habeen ayaa waxaa jirtay heerkaa heerguuraaga ah waxay rabeen inay awr dhaana rartaan midka awrta wadi lahaa ee awrta wadi lahaa wuu hurdaa go'baa ku duuban waa in awrta oo dhan inta la raro oo lasoo aruuriyo markii iyada laysku xidhiiriyo la dhaho hebelow kac oo awrtii hoo garhka qaba isagoo hurdaysan uu garhka qabto laga yaaba inuu geeda sii derdero oo uu sii socdo ayuu ahaa noocaasu ahaa waa waa hawldiidnimada moogtahay kuwan awrta rarayana waxaa laga yaabaa iyagoo lulmaysan oo hurdahaysa intay haantii soo qabtaan oy si khalada u sulaan hanbaalkii haddii layd mahay kabaalkii iyagoon caynkii iyo dhuyciiba adkaynin inay ritagii ohor dheheen yaa macquul ahayd qolo marka maaragtay aad iyo aad u hawl adag ayay ahaayeen tabad marka oodkac ah oo bahal oodkacu afka marhayo tabad weyn ah yay islaantii soo qaatay islaantii rabtay inay ritay rarto ayaa soo qaatay wayna lulmaysan tahay wuxuna waa tabad hiliba moogtahay tabadii hilibka ahayd bay qaadaye meel ritay agtiisa yay dhigtay waxay lahay ritagaad ku rirtay moogtahay way tagtay haddana haan bay soo qaatay markay haantii soo qaatay bay haantii ritaga saarto haan kalay saartay oo tabadii ay meesha kaga tagtay tabadii hadday meesha kaga tagtay waraabaa jooga dee tabaduna iyadaa subag socda waraaba iyo subagna dee waaba la kala ilaaliyaaba ayrbu tabadii qaatay iyadana way hurdaysnayd moogtahay way seexatay subaxiibaa markuu waagu baryaha waxaa la arkay ilaa banaanadaas hilibka iyo subagga wadhan tabadi xali waraabuu kala gooyey oo ka dirgey halka uu ku faytaamay yaa la arkay moogtahay markaasaa le war tabadan soo tabadii heblaaye ma aha oo heblaayey maxaa dhacay ma waraabaa tabadaadii la soo baxay markaasay bahal barooray madaxay labada gacmood saaratay oohin bay isla dadabtay oo maxay ku eydeen mataqaanaa waxay ku eydeen intaan lahaa aan istuure igaga tuur ayaan tabadaydii waraaba siiyey intaan lahaa aan istuure igaga tuur ayaan tabadaydii waraabe u tuuray waa tabadii subaga iyo hilibku ka buuxeen ee nacfigii dhammaa ee heerka iyo macdantii iyo waxalla wixii qaalka u ahaa cidda iyo wixii anfici lahaaba ay dhex yaalleen ayaa waxay leedahay haddii eebayd mahayo waraabaan u tuuray waxaana keentay howlnacaybka iyo hurdada ay jeclaysatay mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi dhool bari ka hooraa dhaan loo nageeyaa dhool bari ka hooraa dhaan loo nageeyaa